marka lasoo hadal qaado ereyga nabad qof kasta waxa uu isla markiiba kusoo dhacaya qiimaha ay nabadda u leedahay guud ahaan nolosha aadanaha oo ay muhiim tahay in mar walba qofka ku noolaado nabad waarta inta wakhtigiisa ugaarsan qaar ka mid a bulshada ku nool degmada dhoobley ayaa ka warbixiyey doorka bulshada deegaanka ay ku leeyihiin ka hortaga colaadda iyo ilaalinta nabadda iyaga oo sidoo kalena carabka ku adkeeyey muhiimadda nolosha ay u leedahay dadka deegaanka horta awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaanka markaa bulshada degan door muhiim ay ku leedahay maxaa yeelay sideeda waxaa la rabaa qofka walaalkaada ee kula degan markaad aragto inuu dulmi sameynayo inaad gacanta qaban karto unsuraqaarka oo inkunta daaliman oo madluuma in labada marba haddii laga gardanaya hadduu gardanaya qofka walaalkaada inaad qaban karto bulshada doorka ay ku leedahay waxaa waaye qofka xun hadday bulshada qabato u nasteexayso dee bulshadaasi bulsho horumartay noqoni laakiin bulshada haddii qofkii ay qaban weyso cawaaqib xumaa ka dhalani dhibaatooyin fara badanna waa ay ka dhalanaysaa wax yar oo la xalin lahaa yaa meelo badan gaari cuqdado badan gaari hadhowdiina qabaa'ilo ay noqonayaan inay isku dhameeyaan marka waxaa fiican bulshada doorka ugu muhiimsan ay ka ciyaari karto marka horeba waxaa fudud ama dhibaatada inay marka hore qofka walaalkooda ay gacanta ay ka qaban karaan si mataqaanaa xal waara loo gaaro cuqdadiina aysan usii fogaanin dadkiina aysan dhibaato weli aysan sii kala geri kaarin marka bulshada deegaanka hadday dhibka dhibta iyada iska qaban weyso dee iyadamuu dib ugu soo laaban doonaa cabaaqi xumaan laga dhaxli doonaa magacayga waa ibraahim aadan oo ku nool degmada dhoobley day nabad jirin sideedaba noolal ma jirto noolashana waa nabadda nin aan nabad haasan gobolku ma jeefto marka ani ahaanteyda waxaan dhihi lahay bulshada inay iskaalsato nabadda lagu dadaala oo ninba ninka kala nabadiisii wixiis uu ku dadaala yaan aad u jeclaan lahay nabadda soomaalidaa siyaabo kala duwan ayay uga hadashay waxaana abwaanada qaar oo tixo ka tiriyey ay ku tilmaameen nabaddu in ay tahay midna aasla nuuga leh nabad haddaanu jirinna deegaanku waxaa ka dhici kara bay leeyihiin in dadku ay ka hayaamaan xataa duurjoogta